guud ahaan dunida oo dhan ayaa laba iyo tobanka juun waxaa lagu xusaa maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka shaqaalaysiinta caruurta maalinta caalamiga ah ee ka hortagga shaqaalaysiinta caruurta ayaa markii ugu horreysay waxaa aas-aasay ururka shaqaalaha adduunka ee magacooda loo soo gaamiyo i l o sanadii laba kun iyo labadii taasi oo ugu dambeyn uu ansixiyey ururka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe sanadii laba kun koob iyo labaatan taasi oo ujeedkeedu ahaa sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan caruurta shaqooyinka ay qaban karin loo dhibo iyadoo si wadajir ah laisaga kaashanayo sidii loo meelmarin lahaa sharcigan isku duwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka hirshabeelle ee gobolka hiiraan gallad maxamed warsame ayaa ku booriyey hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay inaysan shaqaalaysiin caruurta da-dooda ay yar tahay si loogu hortago in lagu shaqaysto maanta oo taariikhda ay tahay labaiyo tobanka juun oo sanad walbo la xuso maalinta ka hortaga shaqaalaysiinta caruurta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee hirshabeelle waxaan shacabka soomaaliyeed xasuusinaynaa kuna baraarujinaynaa maalinta ka hortaga shaqaalaysiinta caruurta ee labaiyo tobanka juun si loo shaqeeyaha gudaha dalka ay ku jiraan hay-adaha dowladda soomaaliya shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay-adaha caalamiga ah ee international ngo-ga iyo kuwa gudaha local ngo-ga iyo cid kasta ay qusayso sidii ay ugu fajignaan lahaayeen ka faa'iideysiga caruurta aan gaarin da-da shaqada ee lagu mamnuucay xeerka shaqada soomaaliya iyo qawaaniinta caalamiga ah ee ka hortaga shaqaalaysiinta caruurta oo ay soomaaliya ansixisay si ay qeyb ugu noqdaan fulinta iyo dhaqanka qawaaniinta lagu ilaaliyo caruurta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo mas-uul ka ah dejinta xeerarka shaqada iyo shaqaale weynaha soomaaliyeed waxayna ka digaysaa in shaqaale ahaan loo qorto caruurta da-doodu ay ka yartahay siddeed iyo toban sano in lagu xadgudbo caruurta laguna shaqaysto ayagoona gaarin da-dooda looguna faa'iideysanayo duruufaha jiro sida askaraynta oo kale
sheekh maxamed isxaaq ismaan oo ka mid a culimmada iyo barayaasha magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerla ugu waramayo waxa ay diinta islaamka ka qabto in la shaqaalaysiiyo caruurta da-da yar diintu maxay ka qabtaa in caruurta loo diro shaqooyin aanay xamili karin ugu horeynba caruurtu shaqo aanay xamili karin amise waxa wey aana awoodin hadii su-aashii jawaabteeda kooban sidii su-aasha ay u dhigan tahay ma bannaana maxaa yidhi ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wascahaa ilaahay kuma kalifayo naf wax aanay awoodin naftaa markaa ilmaha yar waa bini aadamkii ilmihii yar ayaa ku jira ilmaha yar marka waana daciif weeye oo tabartoodii iyo taagtoodiibaa yar ayagaana ugu sii ahmiyad badanba sidoo kale nabi caleyhi salaatu wasalaam ayaa noo sheegay in cibaadooyinkii iyo waxaa weeye kalifaada laga dulqaadayba nabig caleyhi salaam wuxuu leeyahay rufica alqalam can halaathatin can isabiyi xataa yabluq ilmihii yaraabaa laga dulqaaday qalamkii iyo in marka la kalifo oo wax loo qoro ilaa uu ka qaangaaro qaar ka mid a caruurta ku nool magaalada beledweyne ayaa raadiyo berla u sheegay shaqooyinka ay qabtaan iyo waxa ku kalifay inay qabtaan shaqooyin aysan qaban karin iyagoo jooga da-dii waxbarashada maalin ugu weyn waa in la xusaa maalinta caruurta bulshada bulshada waa in bulshada waa inay caruurta wax fiican u qabataa waa maalin weyn maalintaas
adiga maxaa qabataa dukaana ka ganacsada hooyada caawiya gelin iskoola dhigta gelin hooya caawiya
iskuulka adhigtid galaaskee baad form two a inay hooyadood inay hooyadood caawiyaan oo ku dhiirigelinayo hooyinka inay caawiyaan magacey waa maxamed deeq waxaan ka mid ahay caruurta beledweyne subax ayaan soo baxaa waa shaqaystaa galabtiina waa baxaa maxaa u shaqaystaa aabey hooyii sidii u maarayn lahay naftiina aan u maaraysan lahay maalinta caalamiga ah ee ka hortaga shaqaalaysiinta caruurta yayar ayaa la qabtaa sanad kasta juun laba iyo tobankeeda waxaana loogu talagalay sidii loo kubcin lahaa dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee dhanka shaqaalaysiinta caruurta iyo in la ansixiyo yoolka horumarinta joogtada ah ee siddeed dhibic toddobo iyadoo beesha caalamku ay samaysay ballaqaad ah in la tirtiro ku shaqaynta caruurta noocyadeeda kala duwan marka la gaaro sannada laba kun shan iyo labaatan